بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله عند كل حجني قصة يوسف عليه السلام عشر كان وعشر كالصدن يشن وحانا كجهد لنا قدر شن تمناد وكمذا مرحلة الثالثة مرحلة دي صدحاد وإخوة يوسف يطلبون أباهم إخوة يوسف وأبوت كدلبيا أن يستغفر لهم إنه إلهي دمداف ويديو waxaynu nidhi oo cashirka hore kaga soo hadalnay bishaaradii markay u timid yacquub indhihiina waa u soo noqdeen markuu indhihiisii wax ku arkay oo qamiiskii inta loo keenay bishaaradii u timid ayuu markaa waxa uu ku yidhi iyagii la hadlay dadkii shala lahaa nin wareersan baa tahay alam aqul lakum innii aclamu min allahi maa laa taclamuun ha markaasay tadaruc sameeyeen marka iyo toobadkeen qaaluu waxay yidhaahdeen waa wiilashii tobanka ahaa oo shala dhibaatadan geystay qaaluu yaa abaana astakfir lanaa dunuubana innaa kunnaa khaadiin yaa abaana aabbahayow istakfir lana ay utlub lanaa noo dalab ilaahay noo weydii istikfaar dunuubanaa inuu dunuubteedii dhaafo dembigii aan ka gallay yuusuf dembiga adigii kaa gallay dembigaan hooyadii ka gallay dembigaan banyaamiin ka gallay waxaasoo khalada beentii dunuubtaan ilaahay ka gallay waxaasoo dulmi aanu samaynay oo jahligu noo geeyey ilaahay noo bari inuu ilaahay noo dembi dhaafo istakfir lanaa dunuubana innaa kunnaa khaadi'iin innaa anagu kuwa kunnaa waxaanu ahay khaadi'iina kuwa khaldan oo waxa weeye sawaabtii dhinac maray waxaanu samaynayna khalad bay ahayd shaydaan baa waxa weeye siduu yuusufna sheegi doono an nazaqa ashaydaanu beynii wa beyna ikhwatii u oran doono marka ilaahay dembi dhaaf noo weydiiye annagu waa khaldanay dembi baanu gallay ilaahay baan u toobad keenaynaa adna ilaahay noo bari halkaa ayay marka tadarucaas iyo waxa weeye iqraarkaas khaladkooda ay qirteen ila nimanku waa niman muslimiina weeye ma aha gaalo ma aha waa dad islaam ah laakiin qofka islaamka waa khaldami karaa wa kullu ibni aadan khadaab iyo nebigu khayr alkhadaa'ina tawaabuun waa la toobad qofka hadduu toobad keeno khaladkii uu ka soo noqdo waxa weeye waa wanaag ha man taaba taaba allahu calayh watuubuu ila allahi jamiican ayuha almuuminuun lacalakum tuflixuun idan marka toobadii ay usoo noqdeen qaala yacquub baa hadlay markaa qaala saufa astakfiru lakum rabbii inahu huwa algafuuru raxiim qaala waxa uu yidhi yacquub saufa goor dambe hadda ma ah hadda idii dalbimayo laakiin mar kale baan idii dalbaya saufa wixii soo socdaa la yidhaha mustaqbalka ah hadda wakhtigan la taagan yahay idii dalbi mayo laakiin mustaqbalka ayaan idii dalbayaa saufa astakfiru lakum rabbi ilaahay baan dembi dhaaf idii weydiin doonaa laakiin hadda maya hadda saacaddaana aad iga dalbateen oo id hortaagnahay idii dalbi mayee mar kalaan idii dalbayaa saufa astakfiru lakum rabbi innahu huwa algafuuru raxiim innahu alle huwa wuxuu ahaaday algafuuru kii dembi dhaaf badan innahu huwa algafuuru araxiim alraxiimu algafuuru ay liman taaba qofkii toobadkeena u dembi dhaafa alraxiimu u naxariista waxa weeye liman aamana watabac sabiilahu waxay culummadu marka ka hadleen saufa astakfiru lakum rabbii muxuu u yiri yacquub muxuu ugu dibdhiga oo markaa ugu dembi dhaaf dalbi waaye waxay akharu lculamaa mareen sida cabdullaahi ibn mascuud iyo saxaabadii iyo salafkii laga wariyey akharu lculamaa waxay mareen wuxuu u dibdhigay fii waqti saxar waqtiga suxuurta ayuu u dibdhigay oo macnaha waxa uu uu la eeganayaa waqtiga da- ee baryada ilaahay ajiibo oo waxa uu waqtiyada awqaat waxaa jira ilaahay baryada aqbalo oo mustajaabu dacwa oo waxa weeye allah subxaana watacaala qofkii barya uu aqbalo hadduunan isagu maanic la imaan marka waqtigaasuu dibdhiga bay dheheen fii waqti saxar marka cabdullaahi ibn mascuud iyo rag badan baa laga warinayaa waqtigaasuu u dibdhigay bay yidhaahdeen Mhm. marka saasay u badan yihiin mufasiriintu laakiin aayad iyo xadiis maahee waa un aqwaalu lculamaa waxayna istishaadsadeen eh, xadiidkii waxa weeye nebigu uu yidhi calayhi salaatu wassalaam min xadiidi abi hurayra oo bukhaari iyo muslim iyo wariyeen yanzilu rabbuna kula laylatin xiina yabqa thuluthu leyl alaakhir allah waa soo degaa ila samaai dunyaa samadan adduunyada soo xigto u soo degaa habeen walba xiina yabqaa marka uu haro thuluthu leyl alaakhir habeenka thulutkiisa dambe saddex meelood markii habeenka loo qaybiyo oo qeybtiisa dambe marka waqti ee dhulalka oo sida dhulkeenna iyo carabaha iyo oo habeenku labayo toban saacadood maalintu labayo toban saac tahay waa markii afar afar loo qaybiyo adigu sideed saac iyo meelaha markii la gaaro habeennimo ha weeye waqtigaa dambe waa waqtiga suxuurta waqtigaas ayuu soo degaa waa waqtiga ilaahay ammaanay mu'miniinta oo uu yidhi kaanuu qaliila min alleyli maa yahjacuun wabilasxaari hum yastakfiruun waqtigaas marka ayuu allah soo degaa buyo nabiga calayhi salatu salaam kayfiyadu u soo dego ilaah baa garanaya waa nusuulan degitaan yaliiqu bijalaalihi keenoo kale maaha nu'minu bidaalika mana inkirayno mana ta'wiilinayno mana taxriifinayno nu'minu bidaalika sidaa nebigu u yidhi laakiin waxaan ictiqaadaynaa inuusan keenna shabihin laysa ka mithlihi shay oo samiic lbasiir ilahay waxba ma sheego waa min sifaati macalshaahidku waxa weeye fayaquulu wuxuu odhanayaa allah hal marka thuluthu leyl alaakhir waa xilligaa suxuurta weeye hal min taa'ibin ma jiraa mid toobad hal min daacin fa, fa ujiib hal min saa'ilin fa ucdiya hal min mustakfirin fa akfira lah ayuu odhanaya allah subxaana wa tacaala marka ma jiraa mid wax i weydiisanaya oo aan siiyaa ma jiraa mid i baryaya oo aan ajiibaa ma jiraa mid toobad keenaya oo un dembi dhaaf ah ayuu ilaahay odhanaya xataa waagu uu beriyo oo waxa weeye fajarka la gaaro salaada subax la gaaro adinkii galo ayuu allah sidaa odhanaya sida riwaayadda imaamu muslim ay caddaynayso idan marka xadiidkaas iyo aayaddaasba waxay ishaarayaan waqtigaas ducada la aqbalo jawfu leyl alaakhirna waa la yidhahdaa xadiidda qaar kusoo aragnayn barka dambe waqtigaasi waa waqtigii ee dadka mu'miniinta wanaagsan nebiyadii ahlu khayrkoo dhan ay ilaahay baryaan inta soo kacaan oo waxa ay baryaan waa waqtigii uu nebigu yidhi wasalluu billeyli wannaasu qiyaamun eh, eh, wannaasu niyaamun tadkhuluuna aljannata bisalaam waqtigaas ayuu u dibdhigay bay leeyihiin marka culummadu oo nabiyullaahi yacquub uu la eegtay si ay ducadiisu u waafaqdo waqtigii ilaahay uu ducada aqbali jiray Mm. awqaaddana ilaahay xilli kasta isagoo ducada aqbala ayaa haddana awqaaddu ay sii kala wanaagsan tahay oo nebigu tilmaamay awqaad badan oo ilaahay ducada uuna radiino aqbalo sida waqtigaa suxuurta sida waxa weeye bacda salaat- salaati almaktuuba in ilaahay la baryo oo qofku isagu ilaahay baryo ma aha duco jamaaciya in la sameeyo laakiin ilaahay inuu isagu baryo sidii nebiga iyo asxaabada ahaayeen tan la isku darayo oo la wada fadhiisanayo imaamka aamiin laga daba dhahayo waa bidcataas wax saxa ma ah nebiguna ma barin dadka waktiga bayna aladaani waaliqaama iyadana waa saasoo kale sujuudda in ilaahay lagu bariyo ama sujuud fajtayduu fi ducaa faqaminun an yustajaaba lakum ayuu nabiga calai slam idan waxay leeyihin marka culummadu waktigaasuu dibdhigay xilligaasuu ilaahay u baryey markaasaa allah subxaana wa tacaala iyagiina ka toobad aqbalay iyagiina waa toobad keeneen oo ilaahay waxa uu waafajiyey qowlkoodii markii ugu horreeyey ay odhan jireen watakunuu min bacdihi qowman saalixiin marka waa toobad keeneen waa wanaagsanaadeen yacquubna waa cafiyey ilaahayna dembi dhaaf buu uga dalbay maaragtay yuusufna waa cafiyey ilaahayna dembi dhaaf buu uga dalbay oo ilaahaydii dembi dhaafuu yiri yakfir allaahu lakum idan labadii nebi baa ilaahay waxay ugu baryeen wiilashii in ilaahay u dembi dhaaf dalbo nebiyadana dee ducadooda iyo baryadooda waa mustajaaba sidaa daraaddeed marka halkaas ayay awlaaddii dad wanaagsan noqdeen nimankii shala khalad ka galay ilaa culummadu isku khilaafeen markii dambe ma nebiyaa laga dhigay mise dad wanaagsan unbay ahaayeen ha qaar baa ku tegay culummada inay markii dambe nebiye noqdeen oo qowluhu tacaala ayay kala soo baxeen qul aamanaa biاllaahi wma unzila ilayna wma unzila ilaa ibraahiima waismaaciila waisxaaqa wayacquuba waalasbaad oo waxay yidhahdeen alasbaad waa awlaadu yacquub labiyo tobankii wiilo uu dhalay nabiyullaahi yacquub ayaa asbaada loo jeedaabay dheheen laakiin qowlka raajixa oo culammadu ku tageen waxaway asbaadu waa qabaa'ilkii bani israa'iil nebiyadii ka dhashay sida saxiixa ah sida nebiyullaahi muusa iyo haaruun iyo zakariya iyo nebiyadaa ka dhashay ayaa loo jeedaa marka looma haya aayad iyo xadiis lagu yidhaahdo nebiyey noqdeen laakiin waa awlaadu yacquub oo waa sidaas waay laakiin nebiyullaahi yuusuf keliya ayaa la hayaa inuu nebi noqday ka bacdina markaa waxa uu iyagiina loo maaragtay loo duceeyey ilaahay loo bariyey la cafiyeyna kabacdi marka insha allahu tabaaraka watacaala qodobka dambe ayaynu insha allah ku arki doonaa iyaga oo fulinaya qowlkii uu ku yiri wa'tuunii biahlikum ajmaciin ahalkiinii oo dhan ii keena waa tuu yiri marka insha allah casharka dambea kaga hadlaynaa ciddii oo dhan oo soo guurtay oo nabiyullaahi ibrahim nabiyullaahi yuusuf masar ugu imaanaya walxamdu lilah rabbi alcaalamiin